xildhibaano dowladda puntland waxaa layahay mali dabcan waxaa layahay waa buuxiseen kaalintii yahay matalaada shacabka su-aalihii shalay ay weydiinayeen xildhibaanada madaxweynaha dabcan waxay ahaayeen su-aalo ka guuxaaya badanaa shacabka reer puntland loo baahanaa in la weydiiyo runtii intii su-aalada ay weydiiyeen intaba waxay ahayd in ka buuxaysa shacabka reer puntland maskax walba oo reer puntland dhegihiisa shalay su-aalihii ka guuxaayay badanaa waxay ahaayeen su-aale xildhibaanada dowladda federaalka xildhibaanada dowladda puntland ay weydiiyeen madaxweynaha runti madaxweynuhu ku mahadsan yahay maantiga hadday inkastoo ay dastuuri tahay in horta xildhibaanada xildhibaanada su-aalahooda uga jawaaba dabcan nuka shacab ahaan waxaa leenahay madaxweynuhu su-aalo sidii loo weydiiyey uga jawaabay waa jira si kale madaxweynuhu su-aalo ka gabadayna way jira dabcan taa waa soo dhawaynaynaa xildhibaanada waxaa leeyahay mali mar labaad mar saddexaad waxaa mar walba ku dhiirigelinaya xisaabtanka taasi waxay daliilu tahay qaangaarka reer puntland ee qaangaareen ee sideed iyo toban jabsadeen inay sameeyaan xisaabta saxa
aadba u mahadsantihiin su-aasha ay weydiisanna anigu baarlamaanka uu ka hadlay sharti la weydiinaya madaxweynaha wadooyinka oo ah in la furo ama la xiro waxaan dhihi lahaa anigu usoo dhaweynayaa taageersana madaxweynaha in wadooyinka furo waayo waxyaabo badan iyo ihtiyaajaaj badan ayaa jira in madaxweynaha marka uu soo galayo wadooyinka haddii la xiro dad waxaa jira marka dhakhtar aadayo oo u baahan ihtiyaajaad badan u baahan marka waxaa aad baan u faraxsanaa ka dhalinaha waan soo dhaweynaya haddii aan filkay ka dhigto aad baan ugu faraxsannahay dhaannahay shacabka in madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ay baarlamaanku u yeedhaan su-aal weydiiyaan xaaladda waddanku ku jiro wax ka weydiiyaan horumarka wax ka weydiiyaan waana sistamka dowladu lagu yaqaano xaalad soomaaliya markii la qiimeeyo ama ama reer puntland madaxweynaha dowlaciyaash oo kaleeto kuma xuma kumana nacayno in wadooyinka loo xiro anigu waxaan qabaa aniga dadku kala fikir duwan yihiin aniga fikir ahaan sababo amni oo jira daraaddeed wax la aamini karo ama wax ay ka hadli karaan waxyaabo kaleeto oo muhiimadu tahay in laga isuduwaha wasaaradda amniga gobolka karkaar kaani muuse geelle ayaa sheegay baarlamaanku waa xeeldejintii dalka iyaga ayaa buusilgareeya oo hagaajiya qorshayaasha iyo siyaasadda nabadgelyada dalka madaxweynuhuna waa ninka u sameeya dalka baarlamaankuna waa hay-adaha xeeldejinta oo dalka amnigiisa ee kula xisaabtama madaxweynaha waxaan qabaa anigu horta waddada looma xidhin in qaab ciyaar ciyaara ee waxa loo xidhay in amniga dalka iyo dadka lagu adkeeyo